sabuuraddii boqol iyo saddexaad naftaydoy rabbiga ammaan oo inta igu jirta oo dhammay ammaana magaciisa quduuska ah naftaydoy rabbiga ammaan oo ha iloobin wanaagga uu kuu sameeyo oo dhan isagaa kaa cafiya dembiyadaada oo dhan oo kaa bogsiya cudurradaada oo dhan oo naftaada ka badbaadiya haligaadda oo raxmad iyo naxariis kugu barakeeya oo kaa dherjiya waxyaalaha wanwanaagsan si ay dhallinyarnimadaadu ugu cosboonaato sida gorgorka oo kale rabbigu wuxuu falaa xaqnimo garbuuna u gooyaa kuwa dulman oo dhan isagu wuxuu muuse garansiiyey jidadkiisii reer binu israa'iilna faliimihiisii rabbigu waa raxmad badan yahay waana nimco miiran cadhow wuu u gaabiyaa waana naxariis badan yahay isagu had iyo goor wax canaanan maayo oo sii cadhaysnaan maayo ilaa weligiis isagu inoolama uu macaamiloon sidii dembiyadeennu ahaayeen oo inooguma uu abaal marin sidii xumantooyinkeennu ahaayeen waayo sida samadu dhulka uga sarrayso sidaas oo kalaa naxariistiisu ugu weyn tahay kuwa isaga ka cabsada sida barigu uga fog yahay galbeedka sidaas oo kaluu xadgudubkeennii inooga fogeeyey sida aabbe carruurtiisa ugu naxo oo kale ayaa rabbigu ugu naxaa kuwa isaga ka cabsada waayo abuuristeennuu og yahay oo wuu xusuusan yahay inaan innagu ciid nahay laakiinse dadka cimrigiisu waa sida doog oo kale sida ubaxa berinka ayuu u barwaaqoobaa waayo dabayl baa dul marta wuuna baaba'aa oo meeshiisiina mar dambe ma aqoon doonto laakiinse rabbigu wuxuu u naxariistaa kuwa isaga ka cabsada weligiis iyo weligiisba oo xaqnimadiisuna waxay la jirtaa carruurta carruurteeda kuwaas oo ah kuwa axdigiisa xajiya iyo kuwa amaradiisa xusuusta oo wada yeela rabbigu carshigiisii wuxuu ka dhistay samooyinka oo boqortooyadiisuna wax walbay u talisaa malaa'igihiisa xoogga badan oo ereygiisa oofiya oo codka hadalkiisa maqlow rabbiga ammaana rabbiga ammaana ciidamadiisa oo dhammow idinkoo ah midiidinyadiisa wuxuu doonayo sameeyow shuqulladiisa oo dhammow rabbiga ku ammaana meel kasta oo dowladnimadiisa ahba naftaydoy rabbiga ammaan